bismillaahi raxmaani raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka habeenimo ee idaacadda juwaar qodobada aad caawar ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dowladda hirshabeelle oo si rasmi ah u daafuray qorshaha horumarinta labaad ee shanta sano ee soo socota guddiga doorashooyinka qaranka oo ururada siyaasadda u soo xiray bandhig laba maalmood socday maamulada isboortiga degmooyinka wadajir iyo gubad leeyey oo agab isboorti kala wareegay cutubka talyaaniga ee taakulaynta shacabka ciidamada puntland oo qarax lagula eegtay calmiskaad akhbaaraadka dibadda nacaaw waxaa ka mid ah afghanistaan oo ku eedaysay bakistaan madaafiic ay soo rideen ciidamadooda oo ay ku dhinteen laba iyo toban qofood
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaan qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa maanta si rasmi ah u daafuray qorshaha horumarinta labaad ee shanta sano ee soo socota warkan waxaa inoo faahfaahinaya shariif shuuriye madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa daafuray barnaamijka qorshaha labaad ee shanta sano ee soo socota ee dowlad goboleedka hirshabeelle qorshahan oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda hirshabeelle wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xubnaha kale ee wasaaradda ayuu u mahadceliyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudan cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe siday usoo diyaariyeen barnaamijkan horumarineed ee ku aadan shanta sane ee soo socota dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweynaha oo khudbadiisa dhinacyo badan ay taabatay ayaa waxay u badnayd mid uu ugu mahadceliyey wasaaradda qorsheynta diyaarinteeda ku aadan barnaamijkan alxamdulilaah ee noo suurogeliyey maanta inaan goobjoog u ahaano qorshihii horumarineed ee labaadee dowladda hirshabeelle shanta sane soo socoto allah ayaan ugu mahad celinaynaa runtii waa bogaadinayaa wasaaradda qorshaynta iyo dadkii khubarada ahaa ee aqoyaanada ayaa ka soo shaqeeyey qorshaha shanta sano ee soo socoto ka soo shaqeeyey waa bogaadinayaa waa mahadsantihiin hambal iyo hambali ayaana leh runtii waa wax weyn in qorshihii shanta sane ee soo socoto wasaaraddu ay soo diyaariso maantana aan u joogno daafurkeeda runtii waa wax weyn sida wasiirkuuba sheegay cid kastae aad tiraahdo waxayla qabo waxay ku leedahay qorshahaaga waxaygala wadaag maanta waa tana waxaa lagusoo lagu soo bandhigay cid waliba wax nala qabanayso qaybtay wax nagala qaban karto qorshaheediioo diyaarsanaa la hordhiga haddii la raalli ka noqdo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan dowladda qaybaheeda kala duwan cid kasta fikirkeeda ha ku darato dhammaan waa lala fadhiisanayaa mudan osiir waxaan rabnaa la tashiyada in la badiyo goobo badan la tago qof kasta fikirkeeda waan u baahannahay iyo taladeeda aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa hirshabeelle barwaaqo ah geediga hayaamka meesha loo socdo cid waliba waa waa maaragtay gara kartaa hirshabeelle barwaaqo ah hirshabeelle horumarsan dal nabada iyo dad isjecelaha noo ballama haddii la raalli ka noqdo sidaas ayuuna noogu daafuran yahay qorshihii shanta sane soo socoto aad iyo aad aada u mahadsantihiin insha allah golaha wasiiradana waa la marsiinaa guud ahaana talad ha la badiyo aad iyo aad aad u mahadsantihiin dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa laga hirgeliyey mashaariic horumarineed oo qeybo kala duwan isugu jirta taasi oo qaarkood hadda daaha laga qaaday kuwana ay ku jiraan dib u dhiskii islamarkaana dowladda ay daafuri doonto dhowaan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ururada siyaasadda u soo xiray bandhig laba maalmood socday warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cabdirasaaq saleebaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ayaa maanta magaalada muqdisho ku soo gabagabeeyey bandhigga ay u qabteen ururada siyaasadda dalka ee doonaya in ay ka qayb galaan doorashada golaha deegaanka ee dhowaan ka dhici doonta dalka kulankan u dhexeeya guddiga iyo ururada siyaasadda dalka ayaa socday muddo laba maalmood ah waxaana diiradda lagu saaray sidii ururadu siyaasaddu u qaadan lahaayeen doorkooda iyaga oo ballan qaaday in ay gudageli doonaan xulista musharaxiinta doorashada golaha deegaanka intii bandhigani uu socday ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudumuhu ururada u qabteen qorituur lagu caddaynayo sida ay u kala horreeyaan liisaska ururada siyaasadda dalka iyo xeerarka ay ku shaqayn doonaan waana kuwan qaar ka mida guddoomiyaasha ururada siyaasadda oo soo dhoweeyey banbaxan labada maalmood ay u qabteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wax allaala wixii procedure ee loo mari lahaa ama doorasho la qaban lahaa oo daah furan oo transparent ah ayaga dadaal dhankoodii way sameeyeen wayna ku mahadsan yihiin waana ku ammaanaynaa maantana waxaan aad ugu faraxsanahay in aan codkayga dhiiban karo oo wiilkayga uu dhiibi karo codkiisa aadaan ugu faraxsanahay ta kaleete waxaan bulshada soomaaliyeed ugu dhiirigelinayaa in ay doorashada u soo dareeraan yimaadaan ninkii musharaxnimo rabana oo xisbiyada u tago oo xisbiyada iska diiwaangeliyo waxaan aad ugu faraxsanahay annaga xisbiyintee maanta halka fadhiyaa inaanu ku qanacday guddiga madax bannaan hawsoo wado inay tahay mid daahfuran inay tahay mid lagu guulaysan karo inay tahay mid soomaaliya ka badbaadin karta mugdigii ay ku soo jirtay afartankii sano u dambeeyey waxaan soo jeedinaynaa guddiga madaxa bannaan awoodtiisoo dhan inuu isugu geeyo sida annaga uu noo qanciyey inuu shacabka soomaaliya u qanciyo
in dadku ay galaan doorashoodii oo dhan in layska daayo qoyfuraan iyo qaybihumaysi maanta waxaa loo horgeliyay arrintaas xukuumadeenna iyo guddiga madaxa bannaan oo doorashooyinka iyo soodimaha oo geesnaba sameeyey annagu waxaa weeye diyaaraan nahay doorashada waa gelaynaa ninkii ka cabsadan oo aan dad haysanin ninkii wax kala raadinaya ninkii forward five u socda ninkii dee maaragtay soomaaliya in mugdi lagu haya rabaa isaga iyo yeelkiisa gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha cabdikariin axmed xasan oo bandhigani soo xidhay ayaa ururada siyaasadda u sheegay in ay soo diyaariyaan liisaska musharaxiinta ka qaybgelaya doorashada golaha degaanka
afar konton iyo lix sano dadku aad aragtaan iyagoo codkooda dhiiban doona insha allahu tacaala waxaa ururada ka rabnaa inay diyaariyaan musharaxiintooda kambaynkooda waa furan yahay hadduu wixii ka dambeeya wax allaale in wixii loo baahdo oo maaragtay qabanqaabadooda la xidhiira ma annaga ayaa mas-uul ka ah amnigooda iyo goobahooda intaba insha allahu tacaala waxaan rabaa maanta inaan mar kale u hadlayo ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed sida sharafta leh ee guddigan ku aamineen iyo madaxda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin waxaan rabnaa hawshayadu laba jisteebaa noo dhiman kaararka oon qaybinno iyo maalinka nobeembar dadkaan u codayn insha allahu tacaala qof walba codkiisa dhiibto dhinaca kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ayaa la kulmay qaar ka mida culimaauddiinka dalka iyagoo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ku bogaadiyey shaqada baaxadda leh ay dalka u hayaan sheegana in ay ka culim ahaan ay garab taagan yihiin guddiga doorashooyinka qaranka maamulada isboortiga ee degmooyinka wadajir iyo gubadle ayaa agab isboorti kala wareegay cutubka talyaaniga ee taakulaynta shacabka warkan waxaa sidoo kale magaalada muqdisho inooga soo diray maxamed ibraahim maamulada isboortiga degmooyinka wadajir iyo gubadley ayaa maanta agab isboorti kala wareegay cutubka talyaaniga ee taakulaynta shacabka agabkani oo ah mid loogu talagalay ciyaartooyda labada degmo ayaa maanta lagu wareejiyey maamulada isboortiga ee labada degmo ugu horeyn waxaa halkaasi si wadajira ugu mahad celiyey labada degmo maamulada isboortiga ayagoo ku ammaanay cutubka talyaaniga ee taakuleynta shacabka sida ay mar walba u gurab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed anoo magacayga mukhtaar cali maxamed ku socda gudoomiyaha isboorta degmada goboley waxaan ugu mahad celinaa qalabkan quruxda badan oo maanta nala caawiyey maadaamaan nahay dad isboorti waxaan aaminsana waa dhiirigelin oo bilaaday mar walba waxaan ka filanaa waxaan iyo wax ka qurux badan mar walba inayna siiyaan waxaan mar walba jecelnahay xuquuqda sport waa la dareemi karaa mar walba qalab sport lagu jeeyo waxaa loo loo soo bixiyaa ciyaartooy daayar oo degmoonka degan oo jiya soo baxayo waxaan aaminsanahay inay yihiin wax muhiim u ah oona birin anfaxayo maadaama maanta aan dareemi karno waqti jawina la geliyey iyo qalabkan quruxda badan oo dhowr nooc u kala baxay oo maantana la guddoonsiiyey waa ku mahad celinaynaa sidii qurux baana noo guddoonsiin iyo sidii qurux baana noo soo garteen mar walba sidaan kasii qurux baana waa rajeeyaynaa waxaan jeclahay haddii aan kasoo gudbo xagga garoomankayna mar walba noola caawin waan jeclahay kaasaan degmadayda keliya inaan ka halmi jecel degmo dhan inaan ka wada hadlaan jeclahay maadaama magaca isboort degmoon gobolka banaadir ku hadlaayo waxaan rabaa in noola caawiyo garoomankana way ku yaryihiin degmooyinka haddii la yihahdo salax haddii la yihahdo garoon weyn kaasaan anaga degmada gobole waxay degan tahay meel fogay degan tahay waxaana aaminsanahay kuma yaalo garooman waaweyn ama fullball oo salax ha noqdo ama garoon weyn ha noqdo waxaan rabaa mar walba garoonkaas inay codsi waaye oo aniga codsanayo maadaama aan garoon dhamma haysan oo degmada marka waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillahi rahmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacaygu waa ismaxudiin jimcaale gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada wadajir safaarada talyaaniga iyo waxaa ugu mahad celinayaa taageeradii isboortiska gobolka banaadir xasuusan tartamada isboortiska kubadda cagta iyo koleyga iyo taageerada ay taageerayaan ugu mahad celinaynaa waana mahadsan yihiin talyaanigu wuxuu kamid yahay dowladaha aadka u garab taagan oo saaxiibka la ah soomaaliya marka waa ugu mahad celinaynaa sida sharafta leh ee soomaaliya mar walba garab taagan yihiin waa mahadsantihiin wakiilka socday cutubka talyaaniga ee taakulaanta shacabka ayaa dhankiisa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin inay ka qayb qaataan isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhinaca isboortiska waxa uuna sheegay in agabkaani loogu talagalay ciyaartooyda labada degmo si ay u horumariyaan xirfadooda isboortiska Good morning, everyone. On behalf of Italian military contingent in uh, Mogadiscio and the CIMIC team, which I personally represent, I would like to warmly uh, welcome, welcome you all, uh, starting from uh, um, the sport director of uh, uh, Benadir region to the representative uh, of uh, um, Wadajir and Gubadley districts. Um, today, we are here to celebrate uh, a small donation of sport equipment uh, uh, of these two districts. Uh, this initiative uh, is part of uh, uh, ongoing cooperation with local authorities and Somali community. We strongly be- believe that sport is uh, uh, much more than just a game. It brings people together, it promotes teamwork, respect, and helps uh, a strong and healthy society.
ciidamada puntland ayaa qarax lagula eegtay deegaanka caalimiskaad faahfaahinta warkaanin waxaa inoo sii dheereenaya maxamed maxamuud wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa sheegaya in gaari ay saarnaayeen ciidanka difaaca puntland oo howlgal ka samaynayay deegaanadaasi inay markaasi kula kacday miino ay u aaseen kooxda daacish oo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn halkaasi ugu dhuumalaysanayay wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in gaariga ay saarnaayeen ciidanka difaaca puntland oo miinadu la kacday ay ku geeriyoodeen toddoba ka mid ah askartii saarnayd gaariga halka shan kalena ay ku dhaawacmeen howlgalkan oo socdo qaatay oo ay qaadeen ciidanka difaaca puntland ayaana si weyn ugu guulaystay inay ka saaraan deegaano howd oo ay si weyn ugu dhuumalaysan yen kooxda daacish isla wakhtigaana gacan ku-hayntiisu ay ku hayaan ciidanka difaaca puntland dhinaca kale ciidamada difaaca puntland ayaa tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyey howlgallo weyn oo ay ku ciribtirayeen kooxda daacish ay ka wadeen deegaanadaasi waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay wadooyinka sida weyn ay u isticmaalaan dadka iyo ciidanka difaaca puntland ay markaan usoo qorsheynayaan inay miirooyin ay ku aasan ay ku dhibaateeyaan dadka iyo ciidanka difaaca puntland ee ku howlan difaacidda iyo weliba sidoo kale dagaalka ka dhanka ee kooxda daacish dhinaca kale ciidamada difaaca puntland ayaa tilmaamay in ay laayeen xubno ka tirsan kooxda daacish oo weerar ku soo qaaday ciidanka difaaca puntland dhegaystayaal halka warkaan aad kala socotaan waa raadiyo jowhar maamulka daalibaan ee dalka afghanistan ayaa sheegay ugu yaraan laba iyo toban rayid ah inay ku geeriyoodeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen madaafiic ay soo rideen ciidamada bakistan horaantii maanta oo arbaco ah labada dhinac ayaa midba midka kale uu ku eedeeyey inuu bilaabay colaadii u dambeysay ee ka qaraxday xadka isbin boldak ee koonfurta bari afghanistan iyo jamaan oo dhacda bakistan wariye ka tirsan laanta b b c da oo kasoo warbixi kaabul ayaa ku eedeysay islaamabad qaraxyo ay la beegsatay dhulkeeda kaabul ayaa ku eedeysay islaamabad qaraxyo ay la beegsatay dhulkeeda halka islaamabad ay ku dhaleeceysay in gabaad ay siinaysay xagjiriin beegsada ciidamada ammaanka bakistan dhegaystayaal warka aad kala socoteen idaacadda jaara waa inaga taa cidda warkayga oo seega waxay dib ugu daalacan kartaa beejka ayna facebooka ku leenahay radio jaar intaan mar kale hawada kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo